magaalada kismaayo ayaa waxaa maanta lagu qabtay kulan looga hadlayay xisaab xirka maaliyadeed ee sanadkii tegey labada kun labaatan saddexda kulanka ayaa waxaa kasoo qayb galay hanti dhowrka guud ee dowlad goboleedka jubbaland iyo gudoomiyaha golaha wakiilada dowlad goboleedka jubbaland markuu kulanka soo ilaaday waxaa warbaahinta la hadlay agaasimaha xafiiska hantidhowrka guud ee jubbaland aadan cali maxamed wuxuuna faahfaahin ka bixiyey xisaab xirka maaliyadeed ee maanta ay ku wareejiyeen gudoomiyaha guddiga golaha wakiilada dowlad goboleedka jubbaland mudana guddoomiyey sidai caadada noo ahayd sanad kasta waxaan baarlamaanka usoo gudbinaa xafiiska antidhowrka guud ee jubbaland wuxuu baarlamaanka usoo gudbiyaa warbixintii maaliyadeed xisaab xirkeedii oo hanti dhowran sanad kasta markuu dhammaado waxaa nala tiilay oo aan inay soo gudbino xoogaa waqti horena ay ahayd laakiin xoogaa yar duruufaha jira ay dib noogu dhigeen warbixintii baaristii warbixintii maaliyadeed ee sanadii labada kun saddex iyo labaatankii tii ayaan maanta insha allahu aan wadnaa idiin soo gudbinaynaa xafiiska antidhowrka guud waajibaadkiisa waxaa weeyaan markay usoo gudbiso wasaaradda maaliyadda warbixinta maaliyadeed markay usoo gudbiso ayuu sameeyaa oo baaris ku sameeyaa xisaab xirkii waxyaabaha khaldan iyo iyo waxyaabaha saxan uu kala fiiriyaa kadib warbixin uu ka soo sameeyaa warbixintaas wuxuu usoo gudbiyaa guddoonka baarlamaanka ayuu usoo gudbiyaa tanna waa tii shaqadii caadigii noo ahayd ee ruutinka noo ahayd insha allahu waxaanan rabnaa insha allahu inaan idiin soo gudbino warbixintaas labada kun labaatan saddexda